deegaanka goobweyn oo magaalada kismaayo anjaarta tumushan kilomitir dhinaga waqooyi iyo weliba wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta jubbaland kadaha furay mashruuca biireenka deegaanka wasiirka oo deegaanka kadeeri safari oo ku helaayeen wasiiro kale agaasimayaal howlwadayaal ku tirsan wasaaradda howlaha guud iyo mas-uuliyiin hay-adda g i c iyo ujeedsi haya shiidhega mashruuca gudoomiyaha deegaanka goobweyn oo ku hadlay goobta shiidhega mashruuca biireenka deegaanka ayaan kuma hadnagay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee jubbaland wasaaradda howlaha guud oo cabdiwahaab hogaaminayo goobeen wax badan ayay noo qabatay wadada goobeen annagoo caburun meelaan ka baxnala meel naarjiinka iyo qudaarta beeraha ka baxda waxaan ku soo qaadano gidiga xagga dadka ka soo gudbo silac iyo goobeen si ay isku soo gaaraan ilaahay ka sugo wasiirka iyo wasaaraddiisa waxaa nala bixiyey wadda caalami ah haddana waxaan ku faraxsannahay biyo xireenka goobeen lagu wado dhibaato ayay nagu hayeen biyaha sidoo kale dhammaan wasiiradii shelduna ee qayb ku hay safarka ee u qaybgalay daafurka ee dhinisho bogaadiyey wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jubbaland waxay wax weyn u tahay derbiga halkan laga dhisayo oo la rabo in lagu hakiyo fatahaadda webiga in magaaladan goobweyn lagu badbaadiyo boqol iyo lixdan iyo dhowr mitir baa maanta la dhisayaa laakiin waa istab fiican ma dhammaystira maalinba intaa in leeg baynu ku darayna waana gaari doonaa mustaqbalka inaynu la tacaallo si khasaaraha ka hortagga waxyeelooyinka cimiladu keento aynu u xoojinno dadkeennana uga badbaadino tala ku timi weeye wasaaradda howlaha guud waa uga mahad celinaynaa iyo hay-adda g i sad oo ra'yigan isla qaatay fatahaadda webiga uu sameeyo xilli roobaadka uu sameeyo inuusan magaalada iyo beeraha iyo deegaanadan magaalada goobeen hareeradaa uusan kusoo fasaxi uu kusoo ku soo fatihin waa projecti runtii qiimo badan xilligiisa ku soo aaday waxaan ku dhiirigelinaynaa wasaaradda iyo hay-adda g i z oo ka taageeraysa meelaha kale oo muhiimka ana inay arrintaas ka taageerto sidoo kale markii dee biyoxireenka la sameeyo waxyaabo kalea ka dhalan karo oo muhiim ah ayaga laftirkooda in baahiyahaasna la daboolo waa muhiim aad baan u bogaadinaynaa waana farxad iyo horumar gaar u ah deegaanka iyo annagana waa ku faraxsannahay wasiirka iyo wasaaraddiisna waxaan leenahay aada u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil oo dahafuray mashruuca biireenka deegaanka iyo ku hadalay muhiimadda mashruuca biireenka deegaanka goobweyn
gudoomiye idinkana waa ku mahadsantihiin idinka iyo maamulka magaalada iyo amnigu intaba inaad suurto geliseen meel ku habboon oo maanta shaqa laga qaban karo iyadoon wax walwalaya wax cabsi a laga qabin waddadaa kale mee kuwo kalena waan u soo wadnaa deegaanka haddii ilaaha yidhaahdo oo aan rajayn doono in looga gudbi doono waad aragteeno hadda markii wakti dheer baa loo socon jiray raf iyo bacaada beertan agteenoo webiga markii la aadayo laakiin maanta laba daqiiqaa lagu tegayaa wasiirka gargaarka waxaa ku jira hadalkiisii inay jiraan meelo badan oo kale oo u baahan in biyo xidhaan laga sameeyo wasiir waxaan rajaynayaa wasaaradaha quseeya biyo xidhannadaas oo beeruhu ka mid tahay gargaaru ka mid tahay oo biyuhu ka mid yihiin oo qorshayntu ka mid tahay inaan kulligeen joint assessment aan samayn doono aan u dhannahay dhibaatooyinka meelaha ay ka jiraan isla soo qiimayn doono kadibna aan ka howlgeli doono horaan u diyaarinay laakiin weli tallaabaqaadkii ayaa noo dhiman maanta barnaamijka aan u taaganahayna waa waa dhagax dhigga mashruuca qaybtiisii koobaad oo ah boqol lixdan iyo shan mitir oo biyo xidheen deegaanka goobweyn looga samaynayo bulshada deegaanka goobweynana xiliyada fatahaadaha webiga la kulme dhibaatooyin baahad leh taasoo iyo halnagada koor tirgeliyoka mashruuca bixireenka deegaanka goobweyn